barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa khamiis bisha februari waa afar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay qaar ka mid a dhallinyarada kabaha caseeya amaba loo yaqaano baalashlayaasha waxaan qabtaan baalish ayaan ka shaqaystaa lacag waxaan ka helaa intii calafkeyga wixis ilaahaysi konton lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan boqol wixii ilaah calafas iga dhigan ka helaa mar laba kun laskaala tegay mar lagu siiyo mar lagu caayo waxay lay noqonaysaa un laba kun lagu siiyo qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo haasaawaha hablaha maxaa kala haysta Mm, mid ka mid a dhallinyarada hal abuurka ah ayaa inooga sheekeynaya waxay tiri markaasaa u baxday minaarada aga marayso minankii gurigeenna midig kaa qabaha markaad meesha timaado adigaa maqli doonee matoor baa ka dhex daara markaa waxay tiri fursad dheer ma lahayno meelaa la iga sugayay waa noo maalin kaleeto dhinaca heesahana talow maxaan idiin haynaa maanta
naftaydan sasabayay haddaad noqotay sagay unsahanka ku Mm, zaynab ciyaad saakay noo soo qabatay caashay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
siralion ayaa konton iyo shan qof ka saartay karantiil amaba xakamayntii ay ku jireen maalintii arbacada kadib markii la xaqiijiyey inaysan qabin xanuunka ebola waxaana la karantiilay bishii hore kadib markii laba qof oo hor leh oo qaba jermiska la xaqiijiyey sidi yaxya tunis oo ah afhayeen u hadlay howlgalka caafimaadka dadweynaha ee deg dega ah ee wasaaradda caafimaadka ee dalka siralion ayaa sheegay in kuwa la sii daayey ay shaaca ka qaaday hay-adda w h o inaanay qabin xanuunka eboolaha daraasad cusub oo la sameeyey ayaa daaha ka rogtay inuu jiro faraq weyn oo muuqda oo u dhexeeya sida labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga maraykanku ay ugu kala aragti duwan yihiin marka laga hadlayo arrimaha xagjirinta islaamka daraasaddan ayaa muujisay in shan iyo lixdan boqolkiiba dadka taageera jamhuuriga ama aragtidooda la dhacsan ay doonayaan in madaxweynaha bedelaya barack obama uu si cad oo aan mugdi ku jirin uga hadlo arrimaha xagjirinta islaamka xataa haddii uu hadalkaasi taabanayo dadka islaamka ah dhinaca kalena toddobaatan boqolkiiba dadka taageera xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu sheegaya in ay ka filayaan madaxweynaha bedelaya madaxweyne obama in uu si taxadar leh uga hadlo arrimahaasi duhur wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasha
waxaan dhegaystayaasha u haynaa sheekooyin kala duwan oo dhallinyarada ku saabsan gaar ahaan toddobaadkan dhallinyarada hal abuurka ah iyo kuwa aadka u da-da yar ee weliba waaweynkana waaweyn kadib aanu dhiganaynaa iyaga Haye.
Iyaga- iyaga iyaga iscaawinaya marka inta idaacadaha fadhida ka hor kacadle miya
dhalinyarada iskale barnaamijkan inta badan ku waaweyn hadday kusoo dhawaadaan ay u bogaan oo kusoo dhawaynaynaa diidi mayno laakiin miyaana jirin dee een, waxaa jira dhalinyaro cuslaatay iyo dhalinyarada ma garanaysaa dad waaweyn xitaa lixdanka laakiin niyadda dhalinyaro ka ah marka haddaan mar dhalinyaro niri oo kuwii cuslaadayna ay kolleyba dhalinyaro yihiin da' walba ay jiraan marka waxaan ugu yeeraynaa cayaalka xaafadoo dhan kusoo dhawaada barnaamijka dee saas dee markaasaa dad badan ku wada dhegeysanaya cashay dad baad kicin gaadha iminka oon oon lahaa idaacadda ka hor kaga kaca taasi xeerka kuma jirto ismaaciilow dhallinyarada kabaha caseeya amaba loo yaqaano baalashlayaasha ayaa v o waxay uga warrameen duruufahooda nololeed ee weliba waxyaabaha ay hiigsanayaan wariyaha v o ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyaradaasi ku nool magaalada boosaaso kabacaseeyahan ama baalashlaha waxaan ku booqday goobahooda shaqada waxayna ii sheegeen inay inta badan ka helaan shaqadooda lacaga ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda halka kuwa kalena ay ii sheegeen inay ku asturaan daruufo dhaqaale oo ka bannaan qoysaska ay ka soo toosaan dhallinyaradan kabaha caseeya ama baalasho ayaa sidoo kale sheegay in shaqada ay u qabtaan dhallinyarada qaarkood ay ku qabaan dhibaatooyin isugu jira diidmo lacageed bahdil iyo weliba in dhowr goor lagu celiyo kabooyinka ay nadiifiyeen ama ay baalasheen taasoo caqabad ku ah shaqooyinkooda oo ay ka helaan nolol maalmeedkooda mar aan wax ka weydiiye mustaqbalkooda ayay intooda badan isku raaceen inay jecel yihiin in ay wax bartaan balse aysan awoodin in shaqadooda ay ku wada maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda iyo waxbarashadooda taas oo ay u sababeynayaan inaysan helin cid ka caawisa waxbarashadooda waxay sidoo kale dalbadeen in laga caawiyo waxbarashadooda baalasla banaa shaqadeedu waa caadi laakiin aniga bariiska gaban raadiya wakaasa laakiin waan jeclaan lahaa intaan wax barto waa gartay baalishkayga mise waxoogaadi siilaan isii bankeela mise soddonka mise afartanka Ay, maxaa jeceshahay aniga wasiir mise waa madaxweyne aniga maxaa dadka oo gobaarada dhaqo Een, waa gobaarada baan dhaqaa oo waa maxaan ka shaqaystaa meesha marka Ee, baabuurta maxaa markaa dhaqdo oo lacaga heshaa baabuurta markii dhaqo maalinka ugu yaraan maxaa helaa toban doolar maalinka ugu badatane adigoo toban iyo shan doolar ahayd camal waa gartay marka ee, ka waran waxbarasho m- weligaa xun barat haa weli iskoola adiga fasalka afraad aa baxay Ay, maxaa uga baxday marka iskoolka maxaa naga baxay aniga een, halkan waa joogay hooyadii baa ula joogay hooyadii marka khalaf baadi taas darteed iskoolka aga bax marka waa gartay Ee, cid kale oo ku taakulaysa oo waxbarasho kaa bixisa ma weyse haa hadda aniga waxaan jecl inay shaqaysan baa jecel oka waxbarasho dib u hesho ma rajeynaysaa haa haddii waxbarasho dib u helo waa- waa- waa- waa baranaya waa rajinaya haa wax dhibaato isoo saar baa jirta gaariga markaan dhaqo dad baa lacagta igu qashaa lacag igal taga oo marka anigana saas darteed waa saasaan isu dagaalnaa cabdisalaan maxamed maxamed baa liidhaha saab hay cabdisalaam maxaa qabataa saab waxaan qabtaa gaardhaqaya ayaan iska gaariyaasha iska dhaqta saaxiib dhibaato waxaa waa dadka markaan gaariyaasha u boor qaadno masana aan u dhalaalino qaar oon iska keeni diidan xoog bay noo sheeganayaan Een, dee haddaan wax baran lahayn dhibaatooyin fara badan baa iska jira oo annaga een, bariiskayni bay raadsanaynaa marka dantaa waa jirtaa saaxiib dhibaatada aad la kulantaan lacagta oo dadku ay idinkala tagaan ee, maahae dhibaato kale oo aad qabtaan ma jiraan dhibaato kaloon qabno ma jirin saaxib waa iska shaqaysanaa bariiskaana raadsanaa dee waa rajeynlayn inaan wax barno laakiin macnaha bariiskayni baan iska raadsanayo magacaygu waa cabdikaafi muuse waxaan qabtaa aniga baalish ayaan ka shaqaystaa lacag waxaan ka helaa intii calafkeyga wixii ilaahay sii konton lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan boqol wixii ilaahay calafas ii dhigan ka helaa mar laba kun laskaala tegay mar lagu siiyo mar lagu caayo waxay lay noqonaysaa un laba kun lagu siiyo waxbarashada dugsi waa soo dhigtay waa siin waa ka baxay hadda laasiin insha allah ilaahay gaarsiiyo in dugsiga dib ooga laabtaan rabaan ooyi aaba waa joogaan laasiin halkan ma joogaan wadankay jira waxaan codsan lahaa inayn waxbarasho gelo oon heer gaalo intaasaan codsan lahaa dhallinyaradan oo wejiyadooda ay ka muuqatay dareen shaqo ayaa inta badan lagu arkaa xilliyada subaxii iyo galabtii meheradaha lagu qaxweeyo kuwaas oo u wada socda koox koox waxayna dhallinyaradani ku dhiiran yihiin in ay qof kasta ay u baalashaan ama ay ka shaqaystaan yuusuf maxamuud v o a boosaaso
cashadii heestan adbila qaadi gaadhay heestaha hadda muusiga saaran ma sheegaysaa Ha.
maya weli waxaa la hayaa sheekadii een, waryaha v o a magaalada boosaaso yusuf iyo een, Al- caruurta uu la sheekaystay baalkii wiilwaaligii qoladii siiye waa meel kale aad ku hamiyeysay meel kalean ku aaminayay adduunyada een, ismaaciilow qof walba waa nin iyo waagii soo ma ogeed haye marka hadda wiilkan yarkaa markuu sheekeynaya caseeyaha waxay ku soo dhacday beryaan inta badan aan la sheekaysan jirin waraysiya xataa ka qaadi jiray een, caruurta iskoriska ah ee noloshooda dabera haye marka meelo kala duwanna way la gashay haye hargeysa ha joogaan xamar ha joogaan baydhabo meelo fara badan haye marka kuwa laba laba dhalinyaro ah oo aad u yaryaraa sheekooyinkooda ilaa iyo hadda ma ilaawo bal mid ka midna mid waxay ahayd eh, toddobiyo sagaashan eh, eh, sagaashan iyo toddobadii Mm.
midna waxay ahayd labadii kun iyo kowdii mid wuxuu jooga hargeysa maalin kasta kabahu caseeyaa duhurka marka la dhaafo Haye.
wiilkaas lama arko marka habeen annagoo meel ka casumana waxaan isweydiinay wiilka meelaha maalin kasta kabaha caseyn jira aawa waa la waayay marka maadaama aan attention badan siinay oon soo xusuusanay maalintii dambe subaxii markuu noo yimid aan weydiin waxaan dhahnay subaxii waad joogtaa galabtii xaggee aadaa wuxuu yidhi waxaan ahay een, nin iskorisa anaa reerka u weyn Haye.
kabahaasaan caseeyaa subaxii ilaa iyo duhurkii aan shaqeeyaa een, wixii aan shaqeeyana hooyadaya oo caruurta iga yaryaroo dhan waa agoon uu yidhi anaa ugu weyn marka lacagtaan u geeyaa kadibna iskuul aan tagaa buu yidhi galabtii marka Wow.
galab maba shaqeeyaba marka waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo iminka dadka kolkaa ku arkayaan oo laga yaabo inay waxyeello u geystaan ama aflagaado ama lacagta kala tagaan inay waayaha nololeed ku sugan yihiin oo marka marka waxaa aad noo soo jiidatay gruub dhanaan ahayn in wiilkaasaan wareysano marka wareysigiis waxaa ku jirto aad ula yaab badnayd qayb aan ku dhahnay een, maxaa jeceshaa markaad weynaato ood wax barato inaad noqotid wuxuu waxaan jeclahay inaan noqdo janan ma janan janan inaan noqdaan jeclayo dee caashirigida Ah, marka waa sheekooyinka aan kala kulanay caruur fara badan marka waa iyadaaba barnaamijyo dheera ismaaciil oo lama soo koobi kara maxaa noo xiga waan gartay wallaahi sheekadaas xiiso badan bay leedahay janankaana waxaanba ka fikira inuu dadkii magaranaysa lacagta kala tegayo armo hadda waxaa xidhxidha madaxaygu ku taagan maadaama ay kasoo wareegatay eh, dhowr iyo toban sano ama Haye.
janankiiba noqda hadda
waa suuragal warbixintaa hore waxay nala socodsiineen wariyaha v o s aad maqlayseen ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhegaystayaal yaxye daahir xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho waxa uu dhigtaa dugsiga sare dugsiyada sare aan idhaahdee waana hal abuur dhinaca suugaanta ah marka dhallinyarada inta badan waayo nololeed iyo duruufay leeyihiin markay ay da'yar yihiin waad garanaysaan weliba dugsiyada sare iyo jaamacadaha bilowga ku yiin caashaay dhinaca jacaylka iyo hasaawaha ha waqti badan bay u hayaan soo ha moodid.
iyo isbarashada hablaha aad iyo aad ila waa laisdhex gelayaa casharadii baa laisla sameynaa fursado badanaa jira oo Aad waxbada iyo aad.
laisugu sheegi karo berigii hore bua inta waraaqaha la qoro Ah, ayaa buugta hablaha loo dhexgelin jiray ama habluhu wiilasha bugaagta u dhexgelin inta jiray loo dhuunto bugaagta inta fasaxa oo kale imisa dee- ismaaciil u geliyay
su-aasha iyadoo layna dhegeysanayo Ah.
labadeenoo kale markaynu nahay ayaa su-aalaha la isweydiiyaa waa garta yaxye oo loo yaqaano axyaa wadani waxa uu inta badan ka hadlaa sheekooyinka dhalinyarada ama shukaansiga maanta tolow muxuu ka yidhaahdaa wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay waqtigii igu horreeyey ee ay igu dhalatay inaan halabuur ahay een, waxaa jirta horta ilaa yaryaraanteydii xilligii aan yaraay anoo adiga mm, sanadaha s- toddobada sano sideedda sano meelaha ku guda jira baa waxaa dhici jirta mararka qaar in afkayga uu soo dafo waxyaaba hal abuur oo kale s- erayo hal abuur ku saabsan yahay Een, laakiin xilligii igu horreeyey oo aan si toosa wax u hal abuuro ama aan si toosa wax u sameeyo ama een, maasinimadiiha gasha een, waxaa igu horreysay een, labada kun toban iyo saddexdii meelaha ayaa igu horreysay waqtiyadaas ilaa wixii kasii dambeeyey
marka eh, aad baad u yartahay dugsiga saraa dhigataa haddana eh, hal abuur baad samaysaa arrimaha aad inta badan xoogga saarto oo ardayda kula dhigata eh, dugsiga sara ama saaxiibadu jecel waxaa ka mid ah waxyaabaha madadaalada iyo sheekooyinka la xiriira aad wax ka, ka samaysaa tusaale ahaan jacaylkood kale aad ka hadashaa maxaad ka tiri Een, run ahaantii jacaylka iyo waxyaabaha ku saabsan een, waxay ka mid tahay een, muddooyinkii dheereed ee dalku dhibaatada kusoo jira waxyaabaha ayaguna dhankooda dhibaatada uga jira ayay ka mid ahayd Een, marka jacaylku dhibaataa soo gaartay dhibaato dhaawac weyn baa soo gaaray marka si dalku dhibaato usoo gaartay ha Waa sida- gartay.
sidaas si lamid ah dhibaato usoo gaartay isagana Ay.
Een, marka een, markii aad markaas aragto marka xaaladdu meesha ay mara ama sida ay waxyeen ama dhibaatadaa soo gaartay een, waxbaan ka sa- sameeyey maasooyin een, ku saabsan xagga Een, marka ilaa dhowr hal abuur ayaan ka sameeyey oo xagga ku saabsan waan gartay waxaan aad ii soo jiidatay dee habka isbarashada muqdisho hadda sida qaabka laisku bartay iyo- iyo tilmaamaha laisku dhig marka sidee bay ahayd sheekadaas Een, sheeko waxaa jirtay aan ka sameeyey kadibna aan maanso saaray oo ahayd een, tusaale ahaan waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa soo baxay nin dhallinyaro ah goor maqrib ah Een, wuxuu soo maray meel wado ah haddana luuqa cariiri ah Een, luuqa marka waxaa ka hortimid gabar ayaa ka hortimid ninkaas dhallinyarada Een, uma saamaxayn marka luuqa cariiriga dartiis in ay isku dhinac maraan luuqa Een, sidaa darteed waxaa meeshaas ka dhacday sheeko u dhexeeya wiilka iyo gabadha Een, sheekadii markay bilaabatay oo wadada cariiriga ahayd ay oo kaliftay.
wadada cariirigeeda ay kaliftay Mhm.
sheekadii marka wada cariiriya xuduudeeda waa ka baxday oo waxay tagtay in si kale loo sii wada hadla Way kafta dheeraatay.
kaftan Ha, Kaftakii baa farihi ka ha, baxay.
kaftakii baa faraha ka batay Een, dhalinyarada maantana waa taqaanaa oo dee wax walba waa iska kaftamaan oo waa iska sheekaystaan oo een, dhibaatada xataa jirto burburka waxaa kamid a in runtii iyo binta saakaana darsantay marka een, ninkii gabadhii waxa uu warsaday magaceeda ayuu weydiiyey iyana magaceeda ayay u sheegtay kadib een, uu weydiiyey xaafadii ay deganeyd ama lamber telefon numberkeedii een, telefon number toosa kama uusa helin xaafadda ayuu weydiiyey adiga waxay u tilmaantay xaafadoon een, meesha aan ka agfogeyn adiga markaa tilmaamo uun aan hadda Marka aan tilmaamaha toosan hadda- ahayn tilmaan sidee- toosan ahayn aan sidee bay iska- ahayd tilmaanta?
een, tilmaanta waxay tusaale ahaan gurigaas ama guriga kasii jeeda masaajidka xagga kasii xiga agihiis adiga tilmaam markaas aan si toos loo garan karin Saas loo garanay.
marka kadib waxa uu sameeyey waxaa laleeyahay la yidhi oo kale xaafadda laami markaa soo geyso guri ganjeelka cagaaran guri ganjeelka cagaaran marka imsaa ganjeel cagaaran naqaaba boqol baa ku taala marka een, wuu iska baxay ninkaana dhalinyarada ragga een, jooga haddana waaba iska Marka, maxaa ka damacooda curisay aad buu meesha?
iskaga weeyaan.
Maxaa marka ka tiri?
een, waxaa kamid ahay wixii aan ka curiyay adiga wuxuu yidhi anigoo maqrib joogo meel maraya dariiq ah inaanaan midabkeeda qorax muuqata mooye wax kaloon kamid yeelayo mithaal aan u keenin kulankiina miday wuxuu yidhi meel ayaan la istaagoon mas-uulooyin su-aalo oo eraygaan mar idhaahdana maya miise dhehin oo kelmadaad macmacaan iyo macquul bay ku jawaabta marxab baan ku idhaahdee magacaada isi mahadsanid walaal maymuun baa la yidhaahe ha ka reebin midkaadi bay tiri wuxuu yidhi mahaddan ka hor baa hore lii mahadsho mahad baa la yidhaah mid kale aan ku celshoo mimbarkaada isi baan mar kale mar kaleeta su-aalay buu yidhi waxay tiri laynka xaafadda mooye mid kaleeto ma haysto Ilaa layn baa xaafadda ku jira maa teleefon caadi mooto dee xamar mar buu ahaa halilan badnaa marka dee waxaa kamid ah hadda xilligan gabadha inta ku tiraa teleefon ma haysto meesha waxbaa ku laabana iskaga tago waaye maxaa yeele gabadhow teleefon marka waa qof haysan dadka dhashaaba loo sii gadaa hadda oo gartay marka een, wuxuu yidhi een, minankiina xaggee baan idhi markaas oo gurigaagu waa xaggee waxay tiri markaasaa u baxday minaarada aga marayso minankii gurigeena midi kaa qabaha markaad meesha timaado adigaa maqli doonee motoor baa ka dhex daara
markaa xaafaday timaado dee xamar motor ba- baa daadsan.
haa, xamar baa wada minaarada masaajidana badanaa waa matoore iska leeyihiinba marka een, way iska tilmaantay Een, marka waxay tiri fursad dheer ma lahayno meelaa la iga sugayay waa noo maalin kaleeto fursad dheer ma haystee waa noo waa noo waqti waa noo waqti kale bay ku tiri wuxuu yidhi meeshii baan ka masayro mid kalaad ballansay baan idhiyo waxaan idhi dee xilligan waad socotaa goor maqribana waa tahay ma qof kalaad ballansanaysa Een, markaa waxay tiri maya bay tiraade hooyadaydi macaan baa isbitaal ku jirtoon u miciini lahay wuxuu yidhi anoo aada u mashquulsan makaankii ka dhaqaaqay qofku daacad miyaa mise way ku sireen maanta baad aragtee macaan uu badanaa anigoo leh dee gabadha markay rabta inay daacad kula hadasho xataa hadallada xataa kuma fufududayso Een, marka een, qofku maku warwareejaydu mise kaa moodmootinaysa mise waa ka daacad wuxuu yidhi maqribkii dambe mashquulkaas dabadiisna maana seexan habeenkiiyo jacayl baa imiray maqribkii dambe baan minankeeda xaggeeda iyo meesha igu tilmaantay soo istaagay makaankii matoorkiina dhegeysta waxba waa maqli waay malaayiinka gajeela meesha soo wada jeedana midkeedii gara waay Een, wuxuu yidhi anoo aada u mashquulsan oon meelihii ka fogeen ganjeel meesha ku yiilaan muuqaal qof uga jeeday inan meesha maraydaan markiiba la hadlo maymuun baan ku su-aalay Dee Walaal- magacii baa Maymuun Ha, loo ha, sheegay.
maymuun unkutu unbaa wataa ninkaani walaal maan garanayo maymuun taa la yiraa bay tiri waxay tiri walaal maan garanayo maymuun taa la yiraa wuxuu yidhi miisaal dheer uma haye maymuun mid la yiraaha meelahan deganeed maskaxdaada ka raad haye haye haye yaxye een, daahir cabdide wax badan buu tiri cashay aad iyo aad waxaan aad uga helay malaha een, tilmaamaha dadka isku dhaafay markuu leeyahay halkaas ka mar guriga manaaradda agtiisa ku yaala markaad u dhawaato adaaba Haya.
garan doona ilmotoor baa ka yeeraya tilmaanta tolow cajiibka tolow adig ku odhan maayo hablo imse nin saabeen ugu sheegeen
adiga ha, waa haddaan mahmaayada qaar soo qaato waxaa laga yaabaa in ragga inay ka caraysiiso laakiin laakiin ogow dadka haddaad runta u sheegtid Haya.
ma qancaan beentana way ku qancaan maxaa ugu wacan Wa- waa la jecel yahay baasha beenta la yaamiya marka kiishka beenta ma- intuu qofku sito maaragtay Haye.
maantoo dhan madaxa madaxa loo ruxaya marka marka beenta ma dhiirigelinayna laakiin ragga iyo dumarka sidaasay qoorta isugu jiraan mar walba Ismaaciil.
waan gartay intaas waa la isgaadaa codkaasaad maqlaysaan waa seenabciga iyo heesta he naftayda
naftaydan sasabayay haddaad noqotay saray naftaydan sasabayay haddaad noqotay saray onsaahanka kuu dir saddex iyo lix jeer kow ansaahanka kuu dir saddex iyo lix jeer kow jacaylkana casir iyo cad adag tahay siduu yahay ragna ragna yahay isaga olmido jacaylkana casir iyo cad adag tahay siduu ragna ragna yahay sagaalmiga kamadhan siyaasadi sacabaday rogrogayaan kamadhan siyaasa sacabaday rogrogayaan adma suga ku nooshahay ku saqaaxan asaqay sidaad yeeli doontaa adna suga ku nooshahay
aad bay umahadsan tahay waa codkii saxra saynab xige aan idhaahda iyo heestii naftayda ay haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii arrimaha ugu hadalha inta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada waxaa magaalada laascaanood inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol qodobkeenna ugu xiisaha badan ee toddobaadkan kaga hadlayna baraha bulshada ayaa wuxuu yahay gabadh u dhalatay waddanka norway ayaa aaminsan inay tay bisad ama makulaal taasoo afar jirkeedii ilaa hadda u dhaqanta sida bisadaha oo kale samaysana cida makulaasha naana waa lix iyo toban jir isu ekaysaysa muuqaalka bisadaha iyadoona aaminsan inay tahay bisad muuqaalka bini-aadamka oo kale iska leh laga soo bilaabo afar jirkeedii waxayna sheegtay inay mararka qaar ugaarsato jiirka inkastoo aysan sheegin gabadhaasi inay jiirka ay cunto gabadhan ayaa waxay sheegtay in aadu necabtay biyaha inay dusheeda taabtaan waxayna gacmaha gashatay suuf cidiye leh iyadoona iska lushay buush dheer oo ay ugu tala gashay inay qaabka dibka bisadaha oo kale inay yeelato marka ay doonaysa inay qaabka bisadaha u socoto waxay ku gurgurataa labada gacmood iyo lugaha rugagooda dhakhaatiirta caafimaadka oo xaaladda gabadhani baadhitaan ku sameeyey ayaa waxay tilmaameen inay tahay gabadhani mid dhaqankeeda aad ay ula yaabeen arrimahanina ay tahay mid ay u samaynayso si kas ah iyadoona doonaysa inay isu ekaysiiso bisad qodobka kale isna ugu xiisaha badan aynu kusoo qaadi doonaa barnaamijka baraha bulshada iyo waxyaabaha dadku ay ugu hadalayn inta badan yihiin laguna daabaca mareegaha wararka ayaa waxaa ka mid ah daanyaro iskuul dhiganaya oo u fadhiya qaabka ardayda oo kale dhegaysanayana cashar ay qaadanayaan waxaa baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco lasoo geliyey sawiro aada ay ula yaabeen dadka isticmaala baraha bulshada sawirada soo ah daanyaro ku jiro iskuulka iskuulkaas oo ku yaala bariga dalka shiinaha ayaa waxa uu yahay mid wax lagu bara xayawaanada daanyaradan ayaa waxaa loo xidhay dharka iskuulka lagu dhigto oo midabada buluuga iyo casaanka ka kooban waxayna ku fadhiyaan kuraas halka qaarkoodna ay gacanta taagayaan si ay su-aalo oga jawaabaan su-aalla ay u weydiiyaan macallinka sharaxaadda bixinayay hortaagan arrinka cajiibka ay dadku hadal hayaan ayaa in daanyaro wax la baro qaarkoodna baraha bulshada ay dood fara badani ka dhalisay qaabka uu macalinku ula macaamilayay haddii qaar ka mida daanyaradaasi ay qayriyaan waxyaabaha lagu ganaaxayo ama sharciyada u yaalla ee lagu samaynayo guud ahaan waxayna taasi si weyn uga yaabisay dad fara badan oo iyagu aan doonaynin inay heerkaas ay tilmaamayso in wax la barto waxbarashada ay ku dadaalaan ayna noqotay mid si weyn baraha bulshada sawiradii laga soo qaaday ay isu dhaafsanayeen dadku qodobka labaad isna intayna ka bixin daanyarada ee xayawaanka ku saabsan isna ugu hadalaynta badan ayaa wuxuu yahay booliiska waddanka holland oo tababaraya shimbira ay ugu talagaleen inay soo dhigaan dhulka droniska waxyaabaha faraha badan ee kala duwan loo adeegsado booliiska dalka holland ayaa soo bandhigay shimbira ay u tababareen inay dhulka soo dhigaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo u badan kuwa sawirada lagu qaado oo dalkaasi si sharci darra ah ku duulaya booliiska ayaa soo bandhigay shimbiro lagu tababarayo goobo xidhan kuwaasoo xirfad sare loo tababaraya qaabkaay u qaban lahaayeen diyaaradahaasi waxaana goobta yaalla daronis laga hagayo halka lagu tababarayo shimbiraha waxayna qaarkood lugaha ay ku qabanayaan daronis arrinkan ayaa waxaa si weyn ula yaabay dadka isticmaalo baraha bulshada muuqaalo lasoo dhigay mareegaha ayaa waxay tilmaamayaan shimbirahaasoo lugaha ku qabanaya droniska waxayna booliisku ka warbixiyeen inay si adag u adeegsan doonaan shimbirahaasi marka tababarkan u dhammaadana ay hawada kusii dayn doonaan oo qodobka isna ugu xiisaha badan ayaa wuxuu yahay nin u tartamaya shakhsiga u afka weyn caalamka iyadoo rikoodhkaasi horey u haystay nin kale nin dhallinyara oo sagaal iyo toban jir ayaa wuxuu haatan awoodi karaa inuu afkiisa geliyo boqol iyo konton xabo oo qalimaanta qoriga ee la qoro halka ninka haatan haysta horyaalka afweynada caalamka dini shifnaat uu afkiisa gelin karo sagaashan iyo laba xabo oo qalinqoriya ninkan dhallinyarada ayaa waxa uu aada u kala fogeynaya labadiisa bishmood isagoona marmarka qaarkoodna ay ku dhowaanayaan madaxiisa waxa uuna sheegay inuu ku qaban karo soddon iyo laba xabo oo mushamaca la shitaa ninkan dhallinyarada ayaa shaqadiisu waxay tahay ilaaliya ama waardiye waxa uuna rajeynayaa inuu maalin uun ku guulaysto inuu noqdo ninka caalamka ugu afweyn taasoo dad fara badani ay indhaha ku hayaan ninka sagaal iyo toban jirka dhegeystayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijka nabraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalaa inta badan yahe lagu qoro mareegaha wararka waxaanu dhammaantay idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay haatanna waxaan kusoo dhoweynaynaa jamaal axmed cusmaan oo inoo haya xubintii cayaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horreyna horyaalka dalka talyaaniga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray naadiga kubadda cagta inter milan ayaa guusheedii ugu horreysay muddo toddobaadyaah ay ka gaartay horyaalka dalkaasi talyaaniga kadib markii ay gegada sansiro stadium ay ku maradgelisay naadiga kievo verona mauro icardi ayaa daqiiqadii siddeed iyo afartanaad gool u dhaliyay naadiga inter milan kaasoona ahaa goolkii keliya ee layska dhaliyay ciyaarta wakhtigii loogu talagalay ciyaartaas oo jusebe mes ka dhacday waxaa kasoo qaybgalay kow iyo soddon kun afar boqol sagaashan iyo afar daawade waxaana wakhtigii loogu talagalay ku dhammaatay gool iyo waxba yuventus ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga janowa goolkaas oo iska dhalisay naadiga janowa hase yeeshee kulanka la wada sugaya wuxuu ahaa kulanka lazio iyo s napoli waxaana labada kooxood oo ciyaar wanaagsan soo bandhigay ay napoli sii wadatay guulihii ay dhowaanahanba gaaraysay iyadoo laba gooli waxba naadiga kubadda cagta ss lazio kaga adkaatay kulan ka dhacay gegada olombico stadium oo ay kasoo qaybgaleen siddeed iyo labaatan kun oo daawade gonzalo iguain ayaa daqiiqadii afar iyo labaatanaad goolka koowaad u dhaliyay naadiga napoli hase yeeshee saddex daqiiqa kadib waxaa gool kale u dhaliyay naadiga napoli hosmere calahon oo laba gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta wakhtigii loogu talagalay ayaa ku dhammaatay labadaas gool oo naadiga napoli ay dhalisay iyo naadiga lazio oo marti loo ahaa oon haba yaraatay wax goola ka dhalinin kulankaas intii uu socday naadiga ac milan ayaa iyaduna waxa ay marti u ahayd naadiga balermo waxaana ay kaga adkaatay naadiga balermo laba gool iyo waxba carlos baka ayaa daqiiqadii sagaaliyo tobanaad naadiga ac milan goolka koowaad u dhaliyey rigooro oo ay heleen naadiga ac milan waxaa u labeeyey oo gool u bedelay imbianyang daqiiqadii saddex iyo soddonaad naadiga zambadoria ayaa bareejo laba gool laba gool la gashay naadiga torino halka ferson in ay gool waxba kaga adkaatay naadiga bolonye udinese oo u socdaashay emboli ayaa waxa ay ku kala baxeen gool i gool fiorentina ayaa si dirqiya uga adkaatay naadiga karbi kadib markii sagaashankii daqiiqa loogu talagalay ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool i gool hase yeeshee daqiiqadii dheeraadka ee lagu daray ayaa naadiga kubadda cagta fiorentina waxay dhalisay goolkii labaad ee guusha oo u dhaliyay ciyaartooygooda mauro zarate oo laba gool i gool ka dhigay horyaalka naadiga napoli ayaa hogaaminaysa oo saddex labaatan kulan oo ciyaarta waxay leedahay saddex iyo konton dhibcood naadiga yuventus ayaa labaad ah oo iskaleh kow iyo konton dhibcood waxaa saddexaad ah fiorentina oo iska leh shan iyo afartan dhibcood inter ayaa afaraada oo iska leh afar iyo afartan dhibcood rome waxay leedahay kow iyo afartan dhibcood ac milan waxay leedahay sagaal iyo soddon dhibcood horyaalka dalka ingiriiska ayaa sidoo kale la ciyaaray kulamo ka tirsan iyadoo naadiga everton oo martigelisay newcastle united ay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba waxaana naadiga watford oo gegadeeda ku martigelisay naadiga kubadda cagta chelsea kulan ka dhacay gegada figuridge road stadium ay ku dhammaatay goolo la-aan bareejo ah iyadoo ciyaartaasi ay usoo daawashatay tageen labaatan kun sagaal boqol iyo toban qof waxaana ciyaartaas ay ku dhammaatay gool la-aan bareejo eber iyo eber ah horyaalka waxaa hogaaminaya leicester city oo iska leh konton dhibcood manchester city ayaa iska leh afartan iyo toddoba dhibcood oo afar iyo labaatan kulan ay wada ciyaareen kooxaha dhammaantooda tottenham hotspur ayaa iska leh shan iyo afartan dhibcood arsenal oo afraad ka dhacday waxay leedahay shan iyo afartan dhibcood manchester unitedna waxay leedahay afartan dhibcood oo kaalinta shanaad hadda ku jirta haddii aynu aadnana dhanka iyo dalka spain naadiga barcelona ayaa la ciyaartay naadiga valencia lugta koowaad ee samafinalaha kooba del rey kulan ka dhacay gegada camnu stadium oo daawashadeeda ay kasoo qayb ilaayo lixdan kun lix boqol soddon iyo shan qof ayaa naadiga barcelona ku barbartay naadiga valencia wax asxaana u sameynin ciyaaryahanada leonel messi iyo louis suares ayaa toddoba gool ka dhaliyay naadiga valencia iyadoo afar ka mida goolashaasi uu dhaliyey ciyaartooyga louis suares halka saddex kalena uu dhaliyey messi barcelona ayaa gool kulahad rigoora iska khasaarisay daqiiqadii shan iyo afartanaad kadib markii khalad lagu galay messi islamarkaasina uu calaamada roosaha loo taagay ciyaartooyga daafaca naadiga kubadda cagta valencia kabtankoodana ahaa mustafi waxaase rigooradaas fursad loo siiyey inuu tuuro ciyaartooygooda naima junior kaasoo aysan u suuragelin inuu gool u bedelo waxaana ay kaga dhacday intaasna waxaa nagaga eeg idaacaddayda duurnimo tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh This program has come to you from the Voice of America, Washington.